assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee dalson qodobada caawa ugu waaweyna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kormeer shaqo ku tegay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ergeyga madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur oo kormeeray kaamamka barkacyaasha ee magaalada cadaado baarlamaanka soomaaliya oo beri codka kalsoonida u qaadaya xukuumadda magacaaban ee wasaare xamse cabdi barre beesha uu kasoo jeedo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen oo sheegay inay sulugsan tahay ama inay sulugsan yihiin qaabka loo dhisay golaha wasiirada cusub iyo odayaasha dhaqanka gobolada waqooyihii oo taageeray xukuumadda cusub uguna baaqay baarlamaanka inay ansixiyaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo sabti a taariikhdan waxay ku beegan tahay lixda bisha sideedaad ee agosto sanadka laba kun labayo labaatan kusoo dhawaada qodobada ad maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kormeer shaqo waxa uu ku tegay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed halkaas uu kula hadlay ciidamada qeybahooda kala duwan faadimo cabdiqaadir xasan ayaa ka waramaysa
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida xasan sheekh maxamuud oo kormeer shaqo ku tegay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ku adkeeyey hirgelinta horumarinta iyo ilaalinta shuruucda dalka si ay tusaale wanaagsan ugu noqdaan bulshada soomaaliyeed madaxweynaha uu salaan sharaf uga horeyn ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ku bogaadiyey taliska booliiska shaqada wanaagsan ay u hayaan qarankooda isagoona ka dhageystay warbixinno ku saabsan xaaladda guud ee amniga dalka sharciyadda booliiska hanaanka shaqo ee taliska booliiska baahiyaha ciidamada caqabadaha ka haysta qalabka ay ku shaqeeyaan iyo dagaalka ka dhanka ah waxay ugu yeeraan argagixisada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in dowladda cusub uu hogaamiye ay xoogga saari doonto laba istaraatiijiyadood oo lagula dagaalamayo ayuu yiri sida uu sheegay waxay ugu yeeraan argagixisada si looga carabtiro guud ahaan dalkeenna taasoo ay lafdhabar u yihiin ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhammaan ciidamada qalabka sida waajibaadka ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo sidii muxuu ahaay lagu sharaxay bandhigiiba waa la garanayaa wax oo macruuf oo la yaqaano waaye ku noqon mayno duruufaha la sheegayna waa dhab laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego ciidanka booliiska soomaaliyeed bas u gaar maaha xaaladda dalka iyo dalku meesha uu marayo dhan ayaa sida ah cid dowladnimadeena ka tirsan oo wax allaala iyo wixii ay qabtay haystahay ma jirto rabitaankayna inaan dowlad xoogla noqonno oo aan dhibaatada ka baxnana rabitaankeennu waa badan yahay awooddeena dhaqaalena weli waa yar tahay marka taasaa keenaysa in maxaanku irahdaa gaabnaan iyo maqnaanshiyo iyo wixii loo baahnaayoon la arkaynin oon lahaynin iyo inay timaado dowladdu waxay ahmiyad gaar ah siinaysaa horumarinta shuruucda ciidamada dalka si loo helo sharciyo la jaanqaadi kara hababka casriga ah ee ay wakhtigan u shaqeeyaan hay-adaha ammaanka ee caalamka taas oo u fududeynaysa xaqiijinta hadafka guud ee ilaalinta amniga dalka ciidamada booliiska soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay hormuud u noqdaan ilaalinta shuruucda ciidamada dhaqangelinta xiriirka guud ee dalka dhowrista sharafta karaamada iyo xuriyadda muwaadiniinta soomaaliyeed xiliyada shaqada qaranka booliiskuna waa hay-adda u xil saaran sharcigeena ilaaliso oo muwaadiniinta ay ku ilaaliso sharciga danahooda ilaan sharcigu wuxuu ka turjumayaa danaha dadka iyo sidii loo ilaali lahaa marka inaan muxuu ah hay-addii ilaalinaysay oo danahaas ilaalinaysayna waa booliiska dadka inaan lagu xadgudbin xuquuqdooda ay muwaadinimo ay leeyihiin inaan muxuu ahay lagu takrifarin iyaguna aanay muxuu ahay ku takrifarin xuquuqaha kale ee jira iyo nidaamyada kale ee jiro marka labada dhinacba ilaalmadooda waa sidaas booliiska waajibaadkiisa marka waa waad garanaysaan dad waayo aragoo aada iyo aada u badanaya meesha jooga ciidanka booliska soomaaliyeed magaalada muqdisho booliska federaalka meesha hadda ugu firfircoon yahay uu joogo magaalada muqdisho waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxa uu kulamo gaargaar ah la qaatay taliska guud ee ciidanka booliiska soomaaliyeed talisyada hogaanada taliyaasha ciidamada gaarka ah iyo taliska qaybta guda booliiska gobolka banaadir waxa uu ku adkeeyey inay xoojiyaan dadaalada lagu xaqiijinayo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka waxa uu hoosta ka xariiqay madaxweynuhu muhiimadda ay dowladda siinayso qorshaha ku salaysan xoojinta wadashaqaynta shacabka iyo hay-adaha dowladda ee ay booliisku ugu horeeyaan faadumo cabduqaadir adeey tv-ga dalsan muqdisho
mahadsanid faadumo baarlamaanka soomaaliya ayaa maalinta biritaha codka kalsoonida u qaadaya xukuumadda magacaaban ee wasaare xamse cabdimare haddaba maxaa ka mid ah caqabadaha xukuumadda ay kala kulmi karto baarlamaanka warbixintan waxaa inoogu diyaariyey waryaheyga mahad nuure axmed si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magacdaray xukuumadda dan qaran iyo barnaamij oo aan si deg dega u horkeenin tan iyo markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ku dhawaaqay golaha wasiirada xukuumadda cusub ee dowladda federaalk ee soomaaliya saddexdii bishan agoosta waxaa magaalada muqdisho ka bilowday kulamo goonagooniya oo xubnaha golaha wasiirada ay la qaadanayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ku matala wasiir kasta arrintan ayaa timid kadib markii ay soo shaacbaxeen xoga sheegayeen xildhibaanada ay ansixinta xukuumadda xamse cabdi barre diidmo xoogan kala hortegi doonaan taasi waxaa meesha ka saartay kulamo hoosaadyada dhex maray xildhibaanada iyo wasiirada cusub si loo helo kalsoonida xildhibaanada toddobada agoosta maalinta berri oo axad ah ayaa la horkeeni doonaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xubnaha cusub ee golaha wasiirada si loo meelmariyo kadibna ay u gudagalaan shaqooyinka loo igmaday warqad ka soo baxday guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa lagu faray mudanayaasha xildhibaanada inay soo xaadiraan fadhiga maalinta berri ee codka lagu qaadayo xukuumadda cusub kulanka xildhibaanada berri ayaa ah mid si weyn isha lagu haya maadaama la horkeenaya wasiirada cusub ee dalka xubnaha golaha wasiirada oo ka kooban tiro ka badan toddobaatan xubnood xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xilka wasiirka koowaad ee dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud u magacaabay shan iyo tobankii juun wuxuuna shaaciyey gulihiisa wasiirada afartan iyo toddoba cisho kadib kuwaas uu ku dhawaaqay saddexdii bishan agoosta aynu ku guda jirno mahad nuuri axmed raadiyaha iyo tv-ga dalsan magaalada muqdisho
ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud u qaabilsan abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur aasame ayaa kormeeray kaamamka barakacayaasha ee magaalada cadaado maxamed cabdiraxmaan xasan maalin ayaa faahfaahinaya soo gaaray degmada cadaado ee gobolka galgaduuda ergeyga gaarka ee arrimaha bini'aadinimada iyo abaaraha ugu qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo wafdi uu hogaaminayo waxaa garoonka diyaaradaha iyo cadaado kusoo dhaweeyey wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka galmudugga iyo maamulka cadaado intaasi kadib ergeygu wuxuu kormeer iyo indhiindheen ku sameeyey kaamamka xaradheere iyo kaamka bari ee cadaado isagoona la sheekaystay qaar ka mid ah dadka kala duwan ee halkan kusoo barakacay isagoona weydiiyey waxyaabaha ay tabanayaan iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin
ooshkaas ku nool ka soo qaxay magaalada baxla colaad iyo abaar iskugu darsantay dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dadka meesha caalamka ee soomaaliya hawljoga ka codsanaynaa oo aan halkaan u nimid aan dadka xaaladooda ogaan gargaar ku raadino aan kuleed ku raadino oo u jeedaan dadkeena soomaaliya ee kenya xaalkeeda oo adaysigaasan jira ka soo qaxay colaad iyo abaar isku darsan baxdo teendadaas dhex jiifa indhaha la kaalmadiina u baahanya waa inaad ogaatiin meel kasta oo joogtid inta waa intaas sidoo kale ergeyga gaarka iyo arrimaha abaaraha iyo bini'aadanimada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ugu qaabilsan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale waxa uu tegey isbitaalka weyn ee cadaado isagoona u kuurgalay dadka kala duwan ee halkaasi jooga isagoona sidoo kale warbixin ka dhageystay maamulka isbitaalka cadaado cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay dadkan kala duwan ee uu maanta booqashada ugu yimid ee kaamamka kala duwan ee halkan ku yaala ayuu waxa uu ka sheegay waxyaabaha ay ku sugan yihiin isagoona ka codsaday dowladaha kala duwan in ay gargaar deg deg ahi ay halkan soo gaarsiiyaan meelaha ay ugu daran tahay ayaan siday u muuqata meeshaan ay ka mid tahay sababtoo ah dadka abaaraha waxa uu dheer waa colaad waxaa kaloo jira ka warqab la'aan deegaanadan oo inaa aad looga warqabin oo usoo jeedin indhaha dadka wax taakuleeya saas daraaddeed ayaa ugu baaqaya dhammaan hay-adaha u n-ka qaybahooda kala duwan culayska iyo dhibaatada iyo xajmiga aan ku arnay halkan oo ay colaad u dheer tahay dadkii oo dadkii argixisada ka soo qaxay oo ay dhibaateeyaan oo weli ay daba joogaan oo aargudasho ay daba joogaan in si deg dega loo caawiyo oo la soo gaaro oo ay ka mid noqoto meelaha la siinayo eh, mudnaanta waxqabadka ayaan aan aan u jeedinayaa hay-adaha eh, united nationka iyo international ngo-ga iyo kuwa localka intaba in mudnaan la siiyo deegaankan asaga soomaaliya meel kastay abaartu ka dhacday sidaa la socotaan duruufo kala duwan ee colaad iyo abaar iyo iskugu darsamay dadkii iyo sicirkii oo bararay iyo dhibaatada aragteen gaar ahaan waxaan u baaqayaa dadka soomaali inta wax haysata oo dalka gudihiisa joogta iyo dadka diyaasbaraha ee ka soo jeeda deegaanadan gaar ahaan iyo deegaanada kaleba inay dadkooda caawiyaan halkan waxaa u nimid inaan muujinno culayska iyo xajmiga iyo dhibaatada abaarta ay la eg tahay inaan muujinno waxaa dhinacayga taagan wasiirka ee gargaarka baniaadanka u qaabilsan dowlad goboleedka galmudug iyo guddoomiyaha degmada cadaado intaba way mahadsan yihiin hawsha ay halkan ka hayaan runtii waa u mahad celinayaa waxaan mar kale ku celinayaa in si deg deg ah dadkan iyo deegaankan loo soo gaaro oo ay colaadda iyo abaartu ay isugu darsameen waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
qaar ka mid ah dadka kala duwan ee kaamanka kala duwan halkaasi ku jira ayaynu waxaynu wax ka weydiinay waxyaabaha ay tabanayaan iyagoona codsaday in gargaar deg deg ahi la soo gaarsiiyo waxaa noo daran hoyga iyo waxaa canno iyo waxaan qaadanno aa noo daran aa noo daran waxaan qaadanno iyo waxaan canno iyo waxaan ku hoyno intaa baan rabnaa kormeeryaal waa noo yimaadeen caafimaadka ilaahay baa mahadsan Een, caafimaadka jirana waa aragnaa caafimaadna waa aragnaa marna waa caafimaadsanna marna waan jiranahay
biyo la'aan waa ka soo baxnay abaar waa ka soo baxnay haddii alle xoolayaro waa ka soo baxnay niman awalna markii hore haddii alle kuray hore markii hore noo dhacay haddana bacdigeed dhulkii qaatay waa ka soo cararnay adugu hoy aan ku hoyanaa waa buushashkan biyana haddii alle kuu roon yahay muslimiintaana biyahaas noo xirta tubadaasaa ka dhaxayda kaamkoo dhan hadda waana annagu waa nabad qabnaa waxaan u baahannahay walaal muslin gacansiin taageero culummo caamo soomaali nin kastoo dal iyo dibadba jira saasaan u baahannahay waxaan codsan lahayn biyo waxaan codsan lahayn badar waxaan codsan lahayn haddii alle kuu roon yahay maal hooy waxaas haddii caawa roob yimaad waxaan haysana male waxaan codsan lahayn waxaan aan codsan lahayn wanaag taakulayn sharaf badan in naloo soo gurmado saasaan codsayna
si aad ugu adeegato
guud ahaanna warkii habeenimo aad kala socoteen raadi hadalsan magaalada muqdisho qaartan dhegeysta waa naga tahay ciduu saga waxay dib u heli kartaa booga internetka aan ku leenahay erada dulsan dadcom aad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel